إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعادني الله وإياكم من الفتن والضلالات ثم أما بعد عباد الله خطبتنا اليوم بإذن الله جل شأنه أهمية الوقت في حياة المسلم waxaa khudbaddeenna maantu ay ku saabsan tahay oo aynu ka hadli doonnaa haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo oggolaado ahamiyadda iyo makaanada wakhtigu uu ku leeyahay nolosha qofka muslimka ah xayaatulmuslim waxay nolosheennuba ka kooban tahay wakhti iyo cumriga alla adduunkan inagu siiyey waa saacadahaas iyo daqiiqadaha iyo ilbidhiqsiyadaa isku tegey ayaa uu ka kooban yahay cumriga ilaahay adduunkan inagu siiyey walaalayaal muhimadda wakhtigu uu leeyahay iyo ahmiyaddiisu inay sarrayso waxaa inoogu filan inaynu dareenno lianna allaha subxaanahu wa tacaala aqsama bih waayo ilaahay jalla sha'nuh wakhtiga waa ku dhaartay waxaana macluumaynu wada garanaynaa ilaaha cadiimkee weynida badani waxa uu ku dhaartaa waa wax muhimmad iyo mudnaan gaara leh shay ilaahay hadduu ku dhaarto waxay daliil u tahay shaygaa in la danaynayo o la tixgelinayo oo wax la dhayalsada aanu ahayn ilaahay waxa u ihi jalla sha'nuh isagoo wakhtiga iyo zamanka ku dhaaranaya waalcasri ina alinsaana lafii khusrin allah waxa u ihi tabaaraka wa tacaalaa wakhtiga iyo zamanka ama xilliga ayaan ku dhaaranayaaye dadkii khasaare ayay ku sugan yihiin ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat watawaasaw biاlxaqi watawaasaw bالصabr kuwa afartaa tilmaamood laga helay ayuunbaa khasaaraha ka badbaaday shaahidunaa min asuura waxaynu suuradda uga soconnaa ama u daliishanaynaa in ilaahay zamankii iyo wakhtigii ku dhaartay ahmiyadda uu leeyahay darteed waalcasri ina alinsaana lafii khusrin waxaa kaloo ilaahay ku dhaartay habeenka waxa alla uu ku dhaartay maalinta waxa si gaara uu ugu dhaartay maalinta awalkeeda ama barqada waxa uu ku dhaartay waa beriga iyo fajriga wakhtiyadaa kala duwan alla wuxuu ugu dhaartay muhimadda zamanka iyo wakhtiguu dadka u leeyahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ku yidhi fii kitaabihi اlkariim wاlfajri walayaalin cashrin wاlfajri fajriga ama waa beriga ayaan ku dhaaranayaa baa alla uu yidhi subxaanah walayaalin cashrin iyo habeenno toban ah ayaan ku dhaaranayaa waa tobanka habeen ee bisha dilxijo ugu horeeya ee maalinta carafe ee qiimaha badanna ay ku jirto waxaa kaloo ilaahay ku dhaartay habeenkii iyo maalintii wاllayli idaa yakshaa wاnnahaari idaa tajallaa ilaahay waxa u ihi waxaan ku dhaaranayaa habeenkii idaa yakshaa marka u dado ee dad iyo duunyaba mugdigiisa iyo madowgiisa uu ku dado wاnnahaari idaa tajallaa waxaan ku dhaaranayaa maalinta marka ay faydanto ee iftiinkeedu dadka iyo duunyadaba u caam yeelo walaalayaal dhaartaa ilaahay zamanka iyo wakhtiga ku dhaaranayaa waxay daliil u tahay ahmiyadda iyo makaanada wakhtigu uu leeyahay waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku canaantay addoommadiisa kuwii cimrigii uu siiyey camal iyo cibaado ku camiri waaye ku caasiyey oo ilaahay waxa uu ka odhanayaa aakhiro marka ay waxa weeyaan qiyaamadii arkaan halaagga iyo hoogga hantida u ah ee calaacalka iyo cataabka uu ka dhammaado maxaa lagu odhanayaa awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakar wa ja'akum annadiir oo miyaanaan idin cimri siinin cimri iyo wakti uu ku waantoobo ruuxa waantoobaya wax qaadanaya macnaha wakti ciddii waantoobaysa ee wax qaadanaysaa ay wax ku qaadato miyaanan adduunyadii idinku soo siin wa jaa-akum annadiir kii idiin digayana miyaanu idiin iman miyaan rasuul laydiin soo dirin miyaan kutub lagu soo dejin miyaan waxyigii ilaahay idinsoo gaadhin oo xujadii ilaahay aanay idinku qumin waxaa lagu odhanayaa faduuquu famaa lildaalimiina min nasiir haddaba cadaabka dhandhamiya daalimiintu wax u gargaaro oo u hiiliya heli maayaan maanta eh walaalayaal waxaa kaloo rasuulku yihi salى اllahu عalayhi wasalam kama fi صaxiixi اlbukhaariyi min xadiidi abi hurayra acdara allahu ilى mri'in akhara ajalahu xataa ballagahu sitiina sana ilaahay waa u cudur daaray ruux ajashiisii iyo cumrigiisii uu dib ugu dhiguu u kaadiyey ilaa lixdan jir uu gaadhsiiyey waxaa macnaha iyo muraadku uu yahay ruuxa ilaahay adduunyadii cimri uu ku soo siiyey ilaa lixdan jir u gaadhay waxuu ku marmarsiyoodo iyo cudurdaar uu cuskadaa uma hadhin waayo haddii dhallinyarnimadii uu ku soo dheeldheeloo dhalanteed iyo macsiyo uu ku soo qaatay dee wakti uu weynaaday oo afartankii uu dhaafay oo caqli hadduu leeyahay uu soo noqdo ayaa soo maray cudurdaar ma leh walaalayaal waxaa kaloo rasuulku yidhi salى اllahu عalayhi wasalam kama fi lbukhaariyi min xadiidi bni cabaas nicmataani maqbun fiihima kasiiru min annaas alsixatu waalfaraaq laba nicmo dadka bedidoodu waa ku khasaareen oo kamay faa'iidaysan caafimaad qabka iyo firaaqada iyo wakhtiga ay haystaan waxaa qabniga la yidhaahdaa ruuxu badeecadda ama alaabtiisa markuu siiyo wixii ay goosanaysay xaqa u lahayd wax ka hooseeya marka uu wax yaroo jaban oo rakhiisa ku iibiyo alaabtiisa taasaa qabni la yidhaah ruuxa caafimaadkii alla uu siiyey ka faa'iidaysan waayey ruuxa jaaniskii iyo cumrigii la siiyey ka faa'iidaysan waayey waa ruux ku khasaaray oo aan ka fara qabsan oon ka faa'iidaysan nicmadii alla uu siiyey walaalayaal haddaba cimriga adduunyada laynagu siiyey waa cumrun maxduud waa muddo kooban oo aan dheerayn una baahan in laga faa'iidaysto oo laga fara qabsado saxiixuljaamica waxaa ku sugan xadiidka abu hurayra uu warinayo inuu rasuulu llaahi moxamed yidhi sala allahu calayhi wasalam acmaaru ummatii maa bayna sitiina ila sabciina wa aqaluhum man yajuusu dalik cumriga ummaddayda la siiyey waxa uu u dhaxeeyaa lixdan jir ilaa toddobaatan jir in yar baana dhaafta waxa uu nebigu tilmaamay salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh cumriga haalibkee ummadda ummadda nebi moxamed yacni haalibkooda ama intooda faraha badan leh cumriga la siiyaa inuu yahay lixdameeye ilaa toddobaatan jir waa la dhaafi karaa boqol iyo wax ka badanba laakiin waa naadir haalibku waa intaas ayaa rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam walaalayaal haddaba cumrigaas iyo muddadaa kooban ee alla adduunka uu inagu siiyey waxay aada iyo aada u mudan tahay in laga faa'iidaysto oo aan la khasaarin in wakhtiga lagu dadaalo oo aan la iska dilin dadka qaarkood waxaad mooddaa wakhtigooda inay dagaal kula jiraan waxa uu ka odhanayaa wakhtigaan isku soo dhaafinaya wakhtigu waa ka qaalisan yahay mid la isdhaafiyo oo aan waxa weeyaan shaqo iyo camal faa'iide leh aan lagu qabsan xasanulbasri waxa uu lahaa calayhi raxmat ullah adragtu aqwaama kanuu calىa awqaatihim ashadda minkum xirsa calىa daraahimikum wa danaaniirikum waxa uu yihi xasan اlbasri waxaan soo gaadhay dad wakhtiyadooda kaga dadaal badan dadaalka ad idinku shilanka iyo dirhamka iyo diinaarka u dadaashaan waa xasanulbasri ayaa xilligiisii waxa uu leeyahay sidaad shilimada ugu dadaalaysaan si ka badan kuwa waktigooda ugu dadaalaan soo gaadhay maanta hadduu arkana muxuu odhan lahaa waxaa kaloo xasanulbasri uu yidhi ya bna aadam inamaa anta ayaam faidaa dahaba yowmuka dahaba bacduk ina aadamow waxaa tahay uun maalmo laysu geeyey maalini markay kaa tagto badhkaabaa tegay kuuna soo noqon maayo ibn mascuudna waxa uu lahaa radia allahu canhu waardaah maa nadimtu calىa shayin nadamii calىa yowmin garabat shamsuh naqasa fiihi ajalii walam yazid fiihi camalii weligay ugamaan qoomamoon buu yidhi ugamaan murugoon sidaan uga murugooday maalin cadeedeedii ay dhacday oo ajashaydii iyo cumrigaygii ay nuqsaameen oo ay wax ka dhaceen camalkaygi iyo cibaadadaydiina aanay kordhin macnaha maalin cadeedii ay dhacday oo aniga cumrigaygii ka go-an laakiin camal ii kordhay aan u jirin taasaan ugu muruga iyo qoomamo badanahay dareenkaasi ma inagu jiraa oo maalinteenna iyo habeenkeenna ma ilaashanaa bal saacadaheenna iyo daqiiqadaheenna ma ku dadaalnaa inaynu ilaahay daacadiisa ku daryeelo daqaatu qalbi lmari qaa'ilatun lahu daqaatu qalbi اlmar'i qaa'ilatun lahu ina alxayaata daqaa'iqun wa hawaanin waxa uu shaacirkaasina lahaa garaaca wadnahaaguu isgaraacayaa waxa uu daliil u yahay oo uu ku tusayaa noloshuba inay daqiiqadaha iyo ilbidhiqsiyadaa laysu geeya ay ka kooban tahay alwaqtu anfasu maa cuniita bixifdihi wa uraahu ashalu maa calayka yadiicu waxa uu shaacirkaa kale lahaa waxa ugu muhiimsanee cinaayadiisa iyo ilaalintiisa lagu amray waa wakhtiga iyo zamanka waxaanan arkayaa waxa ugu sahlan ee si fudud kuu dhaafaya inuu yahay wakhtigu waxaa walaalayaal loo baahan yahay zamanka iyo wakhtigaa cumriga adduunka alla uu inagu siiyey inaynu ilaahay cibaadadiisa ku camiro cisyaankana aynu ka ilaalinno waxaa walaalayaal aada iyo aada muhiim u ah inaynu ogaano wakhtigaa adduunyada laynagu siiyey iyo cumrigaa aynu ku qaadanayno adduunka inta aynu joogno inta ugu mudan ee ugu muhiimsani waa marxalatu shabaab waa marxalada dhallinyarnimada ee ayna soo marta waa laga bilaabo qofku marka uu qaan gaadhee shan iyo toban jir uu yahay ilaa afartanka inta uu ka gaadhayo shan iyo labaatankaa sannadood waa wakhtiga ku soo mara ka ugu qaalisan sababtuna waxa ay tahay dee xilligaasi waa xilligaad ugu awood iyo nashaad iyo dhaqdhaqaaq roon tahay waa xilliga haddaad ilaahay cibaadadiisa ku qaadato ajar iyo abaal fara badan aada helayso ahmiyadda ay xilligaa dhallinyarnimadu ay leedahayna waxaynu ka qaadanaynaa aakhiro marka laynala xisaabtamayo ee ilaahay la ishortaago marka cumrigaynu soo qaadanay caam ahaan laynoo su-aalo gaar ahaan waxaa layna weydiinayaa cimrigii dhallinyarnimo hadda dhallinyarnimadu waa marxalad uun ka mid a maraaxishii cumrigaagii aada soo martay laakiin haddana si gaara waxaa laguu weydiinayaa waa marxaladdii ugu mudnayd oo sunanu tirmidi waxaa ku sugan xadiidu abi barzat alaslami inuu rasuulku yidhi salى اllahu alayhi wasalam laa tazuulu qadama cabdin ywma alqiyaamati xataa yus'ala can arbac addoonku maalinta qiyaame meesha uu taa istaago maxsharka qiyaamaha ka dhaqaaqi maayo ilaa afar arrimood la weydiiyo waxaa afartaa ka mid ah can cumrihi fima afnaah cumrigu adduunyada ku soo qaatay caam ahaan wuxuu ku soo dhammaystay ilaa la su-aalo wa can shabaabihi fima ablaah dhallinyarnimadiisiina wuxuu ku baaliyeeyey ilaa la weydiiyo waxay tahay sirta xadiidkan ku jirtaa dhallinyarnimadu miyaanay cumrigaa caam ahaan ka mid ahayn waa ka mid maxaa gaar loogu saaray waa muhiimadda gaarkee ay leedahay haddaba ayuha shaabu lmuslim waxaad haysataa wakti qiimo badan oo lagu su-aali doono waxaase ayaan badan ruuxa cibaado iyo camal saalixa ku camiray waayo saxiixeynka waxaa ku sugan xadiidu abi hurayra inuu rasuulku yihi salى اllahu عalayhi wasalam sabcat yudiluhm اllahu fii dilihi ywma laa dila ilaa diluh maalinta qiyaame ee bacadka iyo bannaanka la taagan yahay ee kurbada iyo shiddada iyo dhibaatadu ay fara badato toddoba qolo ayaa ilaahay u hadhaynayaa oo aan iyagu rafaadkaa iyo dhididkaa iyo tacabkaaba aan ogeyn oo ilaahay uga naxariistay waxaa toddobadaa qolo ka mid ah wa shaabun nasha'a fii cibaadati rabbih nin dhallinyar ah oo ilaahay cibaadadiisa ku soo barbaaray wakhtigii shahawaadka iyo macaasida uu ugu baahi badnaa wakhtigii naftiisu ay u hanqaltaagaysay xumaanta iyo xaaraanta xilligii waxa weeyaan shahawaadkoo dhamme ay ku xeersanaayeen ninka naftiisii xumaan ka xakameeyey ee ilaahay cibaadadiisii iyo camalkii saalixa ahaa ku camiray abaal ilaahay wuxuu uga dhigay maalintaa dhibka iyo rafaadka inuu ka dhowro wa shaabun nasha'a fii cibaadati rabbih walaalayaal dhallinyarnimadu waa marxalad iyo nicmo aada iyo aada u qiimo badan ilaahayna kitaabkiisa waa ku xusay oo dhallinyartii da-da yarayd ee asxaabulkahfi ee qoomkoodii iyo gaaladii diintooda kala cararay ee godka galay ee halkaa ilaahay ku karaameeyey arrinkoodana kitaabkiisa ilaahay uu ku soo qaaday waxa uu rabbi yidhi inahum fityatun aamanuu birabbihim wazidnaahum hudaa مع تحيات إخوانكم waxay ahaayeen rag dhallinyar oo da-yar oo shubbaan ah oo rabbigood rumeeyey annakuna hanuunan ugu siyaadinay baa alla uu yidhi subxaanah waxay taasi ina dareensiinaysaa yacni dhallinyarnimadu waa karaamo iyo fadli gaar ah haddii cibaado iyo daaco lagu darsado bal waxa weeyaan ninka dhallinyartii cibaadada iyo daacada ku barbaaray waa waxyaabaha waalidku u aayaya ee cidhibtiisa uu helayo haddii adduunka ilmo saalixa uu kaga tago xataa isagoo dhintay ayaa qabrigiisa abaalkii iyo ajarkii ugu tegayaa oo rasuulku waxau ihi salى اllahu عalayhi wasalam إida maata bnu aadam inqaطca camaluhu ila min halaaث in aadan marka u dhinto camalkiisii waa go-ayaa saddex arrimood midkood mooyaane waxaa ka mid ah waladin saalixin yadcuu lah ilmo wanaagsan uu ifka kaga tegay oo u soo duceeya ayaa ka mid ah dhallinyartu ilaahay subxaanahu wa tacaala wakhtigooda waa inay kaga baqaan wa astaqfiru اllah alxamdu lilaahi waxdah والصلاة والسلام على من لا نبي بعده walaalayaal cumriga alla uu ina siiyey haddii marxalada dhallinyarnimadu ugu mudan tahay waxay istaahishaa in badan oo talooyinka ka mida in lagu gaar yeelo da'yarta dalka rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam arrintaasi muhimadda ay leedahay isagoo garanaya ayaa in fara badan oo talooyinkiisa ka mida da'yartii saxaabada uu siin jiray oo axaadiida nebiga waxaad ku arkaysaa isagoo rasuulku le yaa macshara ashabaab man istataaca minkum ulbaa'ata falyatazawaj waxaad arkaysaan rasuulku isagoo leh alaa yaa shabaaba quraysh ixfaduu furuujakum laa taznuu alaa man xafida farjahu falahu ljanna waxay taasi amhilo iyo tusaale u tahay inuu rasuulku da'yarta iyo dhallinyarta in badan oo talooyinka ka mida uu ku gaar yeeli jiray waxaan kula talinayaa da'yarteenna iyo dhallinyarteenna musaaxabatu alakhyaari wa mujaanabatu alashraar dadka wanaagsan ee ahlu khayrkaa inay la saaxiib noqdaan oy la socdaan ahlu sharka iyo xumaankana ay ka dheeraadaan oo aanay suxbo ka dhigan waayo lianna almar'a calaa diini khaliilih waatuyuuru calaa ashkaalihaa taqacu waayo ruuxu waxa uu la diin iyo dhaqan yahay hadba cidda u raace ee uu saaxiib ka dhigto waynakan idhaahna shimbirba shimbirkiisa ayuu la duulaa waman jaalasa jaanas ruuxu cidda uu la mijliso ee uu la saaxiibo ayuu la jinsi iyo la nooc yahay waxaana xikmad carbeed ay tidhaahdaa wasaaxibu saaxib wasaaxib ka hore waa bisaad saaxibun ka dambana waa bisiin macnuhuna waxa uu yahay asaaxib ruuxa saaxiibka ah cidda uu la saaxiibee uu la socdo saaxib waa min asaxbi waa soo jiidanayaa oo hadduu wanaagsan yahayna dee wanaaguu u jiidayaa hadduu xun yahayna xumaantuu u jiidayaa rasuulkuna waxa uu yihi salى اllahu عalayhi wasalam kama fi اlmusnadi wالsunani min xadiidi abi hurayra almaru calى diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaalil ruuxu saaxiibkii ayuu la diin iyo dhaqan yahay ee midkiin ha ka fiirsado ha ka fekero cidda uu saaxiib ka dhiganayo uu la soconayo في منهج أونلاين waxaa kaloo rasuulku yihi salى اllahu عalayhi wasalam كما في سنن أبي داود من حديث أنس مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة rasuulkeenna suubani wuxuu yidhi salawaatu rabbii wa salaamuhu calayh saaxiibka wanaagsan iyo saaxiibka xun tusaale iyo mathal marka loo soo qaato waxay ka dhigan yihiin sida ninka miskiga wata ee iibinaya miskigu waa cadarka nooca ugu qaalisan ee ugu udgoon saaxiibkii xumaa iyo kii wanaagsanaa waxay isku yihiin sidii nin miski iibinaya iyo ninka waxa weeyaan buufimada uu tumaalku ku afuufo dabka ama uu ku shido kaa buufimadaa afuufaya ee dabka ku shidaya oo ninka biraha tumaa yacni kiirku waa bahasha uu ku afuufo ama uu dabka ku shido si birtu marka ay caddaatay waxa weeyaan si fiican u kululaato dee uu u tumu u garaaco markaa labadaasay ka dhigan yihiin kaa dabka afuufaya iyo kaa miskiga iibinaya waxa uu nebigu yidhi kaa miskiga iibinaya ama wuu ku siin oo waabu kuu marin ama waad ka iibsan ama udgoon iyo ur wanaagsan baad ka heli kaase dabka afuufaya ama dhimbiil ka soo duushaa maradaada gubi ama ur qadhmuun ood dhibsata ayaa kaaga iman waxa uu mahalku yahay qofka wanaagsaneed la saaxiibtaa ama kelmad wanaagsan baad ka maqli ama meel wanaagsan buu ku geyn ka xumina ama kelmad xun baad ka maqli ama meel xun buu ku geyn waayo ruux waliba sida uu yahay ayaa dadka uu la doonayaa walaalayaal waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku yidhi fii kitaabihi اlkariim alakhilaau ywmaidin bacduhum libacdin caduw ila اlmuttaqiin kuwii saaxiib hoosaadka ahaayee naf iyo maalba isku huri jiray ee laakiin adduunye ku saaxiibay iyo shahawaadkeeda ee diine aanay isu keenin maalinta qiyaame badhkoodba badhka kale col daahii go-ay buu u yahay oo isma arki karayaan ee mid waliba ka kalu nacdalaya ila almuttaqiin ilaahay cabsidiisa kuwii isugu yimid ee ku walaaloobay ee ku saaxiibay mooyaane kuwaasi iyaga maxabbadoodii iyo kalgacalkoodii waa daa'im oo ma go-in cabduraxmaan naasir asicdi aayaddaa markuu fasiraayey waxa uu yidhi kuwaa hore yacni cadow bay isku yihiin lianna maxabbatahum wa khullatahum ligayri illaah fanqalabat cadaawatan yowma alqiyaamah waayo jacaylkooda iyo saaxiibtinimadooda ay isugu yimaadeen ilaahay kayrkii bay ahayd alla dartii may ahayn markaasay qiyaamaha cadaawad isu rogtay waxa uu yihi ila almuttaqiin faina maxabatahum taduumu watatasilu bidawaami man kaanat almaxabbatu liajlih laakiin kuwii ilaahay cabsidiisa isugu yimid iyaga kalgacalkoodii waa daa'imayaa dawaamka uu daa'imayo allahay dartii isugu yimaadeen darteed maadaama ay ilaahay dartii isku jeclaadeen oo alle dartii ay isugu yimaadeen ilaahayna uu daa'imayo xayun laa yamuut uu yahay wixii isaga dartii loo sameeyeyna waa daa'im oo ma duugoobayo laakiin isaga kayrkii wixii loo sameeyey ma baaqi noqonaya waa baaba'aya waayo dee kayrullah ma hadhayo wixii loo sameeyeyna baaqi noqon maayo ilaahay waa baaqi oo waa daa'im wixii loo sameeyeyna waa sugnaanaya maa kaana lilaahi daama watasal wamaa kaana ligayrihi zaala wanqaطac walaalayaal waxaa aada iyo aada markaa munaasab u ah in dhallinyarta iyo da-yarteennu ay la saaxiibaan ahlulkhayrka iyo dadka wanaagsan si ay wanaag iyo khayr uga kororsadaan gaar ahaan waxaan kula dardaarmayaa ardayda jaamacadaha guud ahaan iyo gaar ahaan ardayda jaamacadda hargeysa inay amniga dalkooda aada iyo aada ugu dadaalaan oo ilaashadaan waxaan iyaga gaar ugu xusay iyadoo ay guud ahaan inay ardaydu wada ilaashata ay tahay waxaynu maalmahan aada u maqmaqlaynay ardayda sanadka labaad ee jaamacadda hargeysa laba wiig wax ku dhow inay kalaasyadii waxbarashada ka maqan yihiin arday kun ka badan sida la ii sheegay oo mudaharaad iyo waxyaabo la midana ay abaabuleen walaalayaal waxaan ardaydeenna guud ahaan kula talinayaa gaar ahaanna ardayda ay arrintaasi khusayso horta inay ogaadaan inay yihiin raggaa da-yartee dhallinyartaee mutacalimiinta ihi raggii berri toole waddankaa xukumi lahaa inay yihiin inay hoggaankii mustaqbalka yihiin in ilaalinta amniga cid uga baahi badan iyaga aanay jirin waayo xabad maalaayacni ku dhacdaa inagama go-do hal qofoo wax noqdaa inagama go-o amni waxaan lagu helinna amni darro laguma helo taayir meel lagu gubo iyo ardaysa soo urursatoo soo baxda waxba laguma helo ardayda waxaan aada iyo aada ugu waaninayaa gaar ahaan guud ahaan iyo gaar ahaanba inay iyagu kaalinta koowaad ka qaataan ilaalinta amniga waddankooda iyo dalkooda inay ogaadaan mudaharaad in la ysugu soo baxo oo bannaanka cabashada laga muujiyo wax alla wax midhoo laga goostaa inaanay jirin waa dariiqo aynu ka dhaxalay reer galbeedka laakiin waxaynu ognahay waddamadii islaamku markay ku daydeen wax dheefo kamay goosan mudaharaad dhibaato ka dhalata mooyaane waxaan kula talinayaa maamulka iyo boodhka iyo guddida jaamacadduna inay ardaydooda u dhaganuglaadaan oo ay la soo fadhiistaan oo aan xaalkoodu noqon haddii aada maamul tahay amarkaaga iyo maamulkaagun inaad fuliso waayo adoo maamul ah haddana inaad qofkaad maamulayso dhegaysatood la fadhiisatood soo dhowayso ayaa wanaaggu uu ku jiraa oo wixii cabashada laga qaban karaya laga wada hadlo oo laga wada tashado laakiin xaalku hadduu noqdo midi midi ku taag oo ardaygiina uu kalaaska ka baxo maamulkiina uu yidhaahdo isagoo soo noqda mooyaane talaba tani maaha waxa ka fiican iyadoo laysku soo dhowaado laysku tanaasulo dowladdana waxaan kula talinayaa had iyo jeer waxa muuqata meelaha babligee la wada leeyahay ama ha noqoto goobaha waxbarashada ama ha noqoto goobaha caafimaadka eh had iyo jeer waxaa ugu daciifsan meelaha dawliga ah ee babliga ah ee dadka ka dhexeeya waxaana muhiimku ahaa meelahaasi inay noqdaan meelaha ugu fiican ee ugu wanaagsan ee lagu soo hirto tusaale ahaan caafimaadka hadday noqoto dhakhtarka weyn ee hargeysa dee waxa weeyaan waa mustashfaha ama dhakhtarka keliya ee dawliga ee inaga wada dhexeeya haddana taya ahaan iyo nadaafad ahaan dhakhtarada waa ugu liitaa meelaha barayfadka ah ayaa ka nadaafad badan oo ka tayo badan waxay ahayd dawlad iyo shicibba inaynu gacmaha isku qabsanno goobta caafimaadka ah ee caamkee la wada leeyahay inay noqoto meesha ugu mudan ee ugu muuqasha muuqashada badan leh kadalika goobaha waxbarashada iskuullada dawladdu waa kuwa ugu daciifsan kuwa babliga ee gaarka loo leeyahayna waa kuwa ugu tayada badan leh waxaa muhiim ahayd kuwa dawladdu inay ka sarreeyaan dhinac walba kuwa gaarka loo leeyahay arrinta noocaasana dawladdu il gaara waa inay ku eegto oo dhinac walba hadday dhaqaalo noqoto iyo hadday ammaano noqoto iyo hadday tayo waxbarasho noqotaba meelaha babliga ee caamka ah in daryeel iyo dadaal gaara la siiyo waayo jaamacadaha kale ee barayfadkaba dee waynu aragnaa oo hadal kama soo yeedho laakiin jaamacadda keliya ee qaranka ee dawliga ah maxaa cabashadeeda iyo hadalkeedu usoo noqnoqonaya waa in la eego dib loo eego oo laga fiirsado walaalayaal waxaan kusoo ururinayaa hadalkayga ashyaada caamka ee ummadda ka dhaxaysa haddaynaan wada ilaashan dawlad iyo shicibba cidda ay wax ka xumaanayaan ay ka dayacmayaan waa innaka laakiin sidii loo hagaajin lahaa ee loo daryeeli lahaa dadku waa inay isaga yimaadaan oo cid waliba doorkeeda iyo kaalinteeda ay ka qaadato hadday dhinaca dawladda tahay hadday xagga maamulka waxbarashada tahay hadday xagga ardayda tahay waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa una ducaynayaa guddi waalida oo iyagu iska xil saaray ardayda labada wiig kalaasyada ka maqnayd inay xareeyaan oo ay ku celiyaan goobahoodii waxbarashada inkastoo siday ii sheegeen ardaydaa kun iyo dhowrka boqol ah si aynuu ogaano waalidkeennu halka uu joogo inta waalid ahaan isugu timid ay tiro yar oo kooban tahay ee arrintaa ka howlgashay waxaa laga yaabaa boqolaalkii kale inaanay warba u hayn inankiisi ma mudaaharaad buu ku maqan yahay ma jaamacaddii buu dhiganayaa mise meel kaluu joogaa inaanay warba u hayn waayo waa xilliyada ay soo baxayso kaalinta waalidku sida ay u bannaan tahay waxay ii sheegeen waalidkaas oo ii warramay inay tiro yar isugu yimaadeen laakiin khayr allaha siiye wasaaraddii way la kulmeen maamulkii jaamacadda way la kulmeen guddidii ardayda way la kulmeen waxay ku ballameen maalinta axadda inay ardaydii kalaasyadooda ku noqoto siday ii sheegeen laakiin waxaa aada iyo aada muhiim u ah inaynu arrimaha noocaasa aada iyo aada looga foojignaado oo laga dadaalo ardayduna mar walba maslaxada iyo danta guud ay ka hormariyaan wax walba rabbanaa aatina fi ddunyaa xasana wa fi alaakhirati xasana waqinaa cadaaba annaar اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والملحدين أعداءك أعداء دينك يا رب العالمين اللهم وفقنا من القول والعمل لما تحبه وترضى وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم